halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa maalin salaasaa bisha oktoobarna waa sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka michirbaan iyo bogga v o a somali dot com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya sahre iidla nuur iyo anigoo cabdixaafi cawil ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida puntland oo laga digayo duufaanno iyo dabaylo xooggan oo roobab wataa in ay ku soo wajahan yihiin afar iyo labaatanka saacadood ee soo socda
waxaa jira fariimo soo dhacaaya iyo calaamado muujinaya inay jiraan roobab wata dabaylo oo ku soo aadan goonahaas gardafu gobolka gardafu iyo xeebaha bari intaba dabaylahaas waxay marka hore ku wajahnaayeen dhankan yeman haddase waxay u muuqdaan inay u soo dhexdeen dhanka puntland ee gobolka gardafuwa geeska
waxaa kaloo aad dhegaystayaal maqli doontaan warar la xidhiira daadadkii qaaday magaalada beledweyne oo shan qof oo ka mid ah dadkii shalay ay doonida la degtay lasoo helay taas oo guud ahaan ganacsigii magaalada iyo isku socodkiiba saameeyey waxaan gadaanay dhar iyo kabo oo qaab jumlo ah saad u jeedaba marka culayskan wartagna iska dareeme gudihii dukaanka iyo bannaankii ayaa guud ahaan waxay noqdeen biyo waxaa kaloo aad maqli doontaan magaalada jabuuti oo uu ka furmay shir ay isugu yimaadeen waddammada midooda yurub midowda afrika barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa ugu baaqay dadweynaha reer etoobiya in ay midnimada ilaaliyaan kadib markii ay bannaanbaxyo xidhiidha oo dalkaasi ka socday toddobaadkii lasoo dhaafay inta la xaqiijiyey toddobi iyo lixdan qof ayaa ku dhintay rabshadaha ka dhashay bannaanbaxyadaasi waxaana la gubay goobo dhowra oo ah kuwa lagu cibaadaysto xaaladda ayaa haatan degan meelihii rabshaduhu ka dhaceen ee dalka etoobiya dibadbaxyada rabshadaha wata ayaa bilaabmay maalintii arbacadii kadib markii jawaar maxamed oo ah hormuudka dhaqdhaqaaqyada oromada ah uu sheegay in dowladdu ay weerar ku qaadaysa islamarkaana loo diiday ilaaladiisii taasi oo kicisay dadweyne aada u tiro badan oo dibadbaxyo arrintaasi ay kaga soo horjeedaan dhigayay ciidamada bahwadaagta la ah maraykanka ee syrian democratic forces ayaa sheegtay inay ka caawiyeen maraykanka inay khaarijiyeen hogaamiyihii kooxda isis abubakar albaqdaadi iyo afhayeenkii kooxdaasi abuxasan al muhaajir ciidamada s d f ayaa sheegay inay sidoo kale ay shalay qaadeen dhowr weerar oo lagu bartilmaansanayey nolol ama geeri hogaamiyaal dhowr ah oo isis ka tirsan afhayeenka ciidamadaasi s d f ee syriya mustafa bali ayaa twitterkiisa ku soo qoray inay qaadeen howlgal kale oo guulaystay kaasoo lagu beegsanayey saraakiil sare oo ka tirsan kooxda isis waxaa kale oo uu sheegay inay ciqaabi doonaan haddii lasoo qabto waxa ugu yeedhay dambiilayaal daacish ka tirsan
gobolka californiya ayaa saacadihii ugu dambeeyey ka soo kabanaya dabkii ka holcayay degmooyin ka mid a qiiqii hadheeyey gobolka intiisa badan iyo adeegyada korontada iyo gaaska wax lagu karsado oo ka maqnaa ilaa sabtidii lasoo dhaafay hay-adaha qaabilsan saadaalinta iyo qiimeynta masiibooyinka dabka ka dhasha ayaa sheegay in weli la filan karo dabaylo dhalin karaa dab hor leh oo meelaha qaar ka holca taasina ay keeni karto in dabkaasi uu sii baaho oo u gaadho dhul baaxad leh haddii aan roobab ka diyin gobolkaasi maantoo salaasaa malaayiin dad ah ayaa guryahoodii ka baxay halka ku dhowaad hal milyan oo qof oo kalena ay koronto la-aan iyo gaas la-aane ay saamaysay maalmihii lasoo dhaafay ciidamada ammaanka ee ciraaq ayaa xalay dilay ugu yaraan afar iyo toban qof kadib weerar ay ku qaadeen dibadbaxayaal ku sugnaa magaalada karbala saraakiisha amniga ayaa sheegay in boqolaal kale la dhaawacay iyada oo bannaanbaxyada ka dhanka ah dowladda ay galeen maalintii shanaad dibadbaxayaasha ayaa jabiyey bandow cusub kadib markii mas-uuliyiinta ciraaq ay shacabka amreen inaysan isugu soo bixi karin wadooyinka laga bilaabo saqda dhexe ilaa iyo lixda subaxnimo saddex qof oo kale ayaa isniintii lagu dilay iyada oo boqolaal kalena la dhaawacay isku dhac dhex maray booliiska iyo dad dibadbaxayay tallaabo baarlamanku uu qaaday oo lagu ansixiyey sharci joojinaya mudnaanta iyo lacagaha gunnada ah ee la siiyo siyaasiyiinta sare sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaan waxba ka tarin inuu dejiyo dibadbaxa ardayda iyo dadka dibadbaxa sameynaya ee kale ayaa ka cadhaysan musuq maasuq lagu eedeeyey dowladda kobca la-aanta dhaqaalaha iyo adeega xumida dowladda inkasta oo ciraaq ay qani ku tahay shiidaalka wareeggii ugu dambeeyey ee dibadbaxyada ee baqhdaad iyo magaalooyinka kale ee ciraaq ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan lix iyo siddeetan qof tan iyo intii jimcihii tiradan ayaa ku kordhaysa ku dhowaad boqol iyo konton qof oo kale oo la dilay horaantii bishan
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a idaacaddeenna galabnimo aynu ku bilownay magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti waxaa maanta ka furmay shir laba maalmood socon doona oo ay leeyihiin dalalka midowda afrika oo lagaga hadlayo ammaanka iyo colaadaha madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa shirkaasi furay haddaba cabdixaafid cawil ismaaciil oo haatan stuudiyaha igu weheliya ayaa shirkaasi ka wareystay wariyahayaga ramadaan muuse
shirkan african union ee midowda africa waa shirkii tobnaad ee high level amba heerka sare ee kubcinta nabadda nabadgelyada iyo xasiloonida waa qeybta maamulka nabadgelyada africa horay socotiinta dadaalada iyo isticmaalka amba ku camalfalka dadaalada laga hortago colaadaha iyo dib usoo dabaalida nabadda iyo sii xoojinteeda shirka maanta waxaa furay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele isagoo khudbada ka jeediyey madaxweynuhu wuxuu ku hadlay afka faransiiska hase yeeshee waxyaabaha muhiimka cabdilxafid oo lasoo qaadan karo waxaa ka mid a in madaxweyne ismaaciil cumar geele uu tilmaamay in africa aanay haybsan karayn wax lagu tilmaamo horumar wax ku oola inta laga dayrinayo arrimaha nabadgelyada iyo xasiloonida ee qaaradda ku habsaday waayo buu yidhi madaxweyne ismaaciil cumar geele waa siduu hadalka u dhigay isdhexgalka dhaqaale iyo wax isdhaafsiga ganacsi labaduba waxay aada ugu baahan yihiin nabadgelyo iyo xasilooni waarta sidoo kale madax fara badan ayaa iyaguna ka qayb galay oo midowda africa ka tirsan waxaa dabcan ka mid a guddoomiyaha guddida midowda africa muuse faki mahamed iyadoo mas-uuliyiin sare oo qaramada midoobay iyaguna kamid ay joogeen sida jean pierre lacroix oo ah ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha adkeynta nabadda shirkan tobnaad waxaa si gaara uga qayb qaadanaya dhammaan dhinacyada midowda africa u qaabilsan arrimaha nabadda iyo nabadgelyada iyadoo xitaa ay joogaan shirka guddida odayaasha midowda africa oo iyaguna kulamo kala duwan qaban doono oo halkaasi aan kaga hadli doono waayo aragnimadooda iyo sida lagu baahan yahay nabadgelyada iyo xasiloonida sidaasna ay ku xidhan tahay horumarka dadweynaha qaaradda africa waxaa kaloo waxaa markaasi guddoomiyaha guddidaasi ayaa isaguna jooga oo halkaasi hadal ka jeedin doona waxaa kaloo la xusi karaa oo isaguna xubin guddidaasi odayaasha midowda africa ka mid a wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dalka masar camir muusa oo isaguna hadal ka jeedin doonaa maalinta beri shirka dhexdiisa dhammaan cabdilxaafidow waxaa xooga lagu saaraya nabadda nabadgelyada iyo qaabkii loo sii xoojin laha welibana doodaha kala duwan ee meesha ka socday cabdilxaafidow ee ilaa beri tolana sii socon doona dabcan ee guddiyada kala duwan ee midowda africa ay meesha kaga hadlayeen qaramada midoobeena dee way la fadhiyeen waxaa waxyaabaha lasoo qaadan kara waxaa kamid a in meel ay colaadi ka jirta oo qaaradda africa ku taalla nabad baa laga ridayaa laakiin nabadii wax sii soconaysa maaha marka sidii dee loo xoojin lahaa nabadda iyo nabadgelyada iyo xasiloonida oo dadka dee loo kalsooni gelin lahaa oo la siin lahaa nabadgelyo waarta see u heli karaan markaa dee horumar waara ay ku noolaan karaan waa tahay waxaad sheegtay in qodobada ugu muhiimsan ee shirkan lagaga hadlaya ay ka mid yihiin in meelaha ay xasilooni daridu ka jirto africa nabad laga sameeyo nabaddaasina aanay waarin ma laga hadlay markaa bal si loo helo nabad waarta in waxyaabihii hore loo qaban jiray wax ka duwan iminka la sameeyo waxyaabaha ka duwan ee iminka la doonaya in la sameeyo waxaa ka mid a nidaamkan iminka laba arrimood bay xoogga saarayaan taa hore aynu sheegnay nabadii marka la helo ee gacanta lagu dhigo in lagu fara adkaado dee nabadii la xejiyo marka talabaadna waxa weeyaan in laga hortago colaadaha colaad la fili karo dee inay dhici karto amba meel la arkayo dee in dhibaata ay kasoo socoto sidii looga hortegi lahaa marka in la sameeyo guddiyo iyaguna qaabilsan arrimahaasi oo sidii ergooyin la iskugu diri lahaa oo loogu kala dab qaadi lahaa meelahay dhibaatooyinku ka jiraan ee la arkaya saansaan colaadeed inay kasoo kooleeday marka qaababka cusub kale waxaa haddana iyaduna kamida midooda africa ee doonayso inay ku dhaqanto arrinta iyaduna la xidhiidha xagga xeerasha in la adkeeyo oo iminka ummad meel wada degan markay nidaam ku heshiiso nidaamkii kolka koox hadday koox kamida dee markaasi kuwa nidaamka sameeyaan badejiyey hadday doonaan oo awoodida markaa gacanta ku haya inay bedelaan nidaamkii kooxdii kalena dee marka ay ku diido colaadihii inta badan waxyaabahaasay ka curtaan sidaasi awgeedna la adkeeyo xeerasha wax mar lagu heshiiyo nidaam aba dastuur loo dejiyo meel inaan la bedelin oo lagu sii adkaado kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o wda jabuuti ramadaan muuse oo khadka telefoonka ugu waramay cabdixaafid cawil ismaaciil oo washington jooga
maamulka puntland ayaa maanta soo saaray digdhino ku wajahan kalluumaysatada iyo xoolo dhaqatada oo looga digayo duufaano la sheegay inay wataan dabaylo iyo roobab xoog leh oo ku soo wajahan dhulka puntland gaar ahaana xeebaha wasiirka arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhabanacad oo la soo xidhiiray v o da ayaa uga waramay u warramay wariyaha v o da puntland faadumo iyo yaasiin jaamac waxa aanu ugu horreyn fariin u diray dadka ku nool puntland
bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad ba umahadsan tihiin waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro guud ahaan dadka reer puntland gaar ahaana dadka reer puntland ku nool xeebaha dhulka xeebaha ee gobolka gardafuw iyo bari waxaa jira fariimo soo dhacaya iyo calaamado muujinaya inay jiraan roobab wata dabaylo oo ku soo aadan zoonahaas gardafuw gobolka gardafuw iyo xeebaha bari intaba dabaylahaas waxay marka hore ku wajahnaayeen dhankan yemen haddase waxay u muuqdaan inay usoo lexdeen dhanka puntland ee gobolka gardafuwe geeska waxayna dabayluhu ku socdaan xawli aada u dheereeya ilaa boqol iyo labaatan kilomitr saacadii roobabna way wataan dabaylahaas waxay kusoo aadan yihiin puntland iyo deegaamadeeda badda cas iyo qaybahaan badda hindiyaba inta hadda la qiyaasayo ilaa afar iyo labaatanka saaca ee soo socda halkan marka waxaan rabnaa inaan fariin uga diro dadka reer puntland kuwa xeebaha jooga kalluumaysatada iyo reer guuraaga khaasatan dadka degan meelaha dooxooyinka iyo meelaha togooga biyuhu maraan inay arrimahaas aada uga feejignaadaan ku talagalaan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dabaylahaas inaan ka baajiyo roobab kheyr qabana inoo keeno laakiin lacalla ay dhacdo in arrintaas digtooni laga muujiyo oo aada looga feejignaado waxaa dhici karta dabayluhu inay u wareegaan dhanka badda cas oo hore usii gudbaan oo xataa duulka kale maxaa la yidhahda puntland ilaa iyo somaliland xeebaheeda ay usii gudbaan markii la fiiriyo xawliga iyo densitiga ama ama miisaanka ay ku socoto dabayshaas waxaad ii sheegtay in puntland xeebaheeda kusoo wajahan tahay duufaano wata dabaylo iyo roob safarada badda miyaad xanibteen marka laga reebo kalluumaysatada waxaanu gaarsiinay fariimaha wasaaradda kalluumaysiga puntland wasaaradda dekadaha iyo guud ahaan dadka reer puntland intaba arrintaas aanu muujino taxadar area la muujiyo lalana socdo dhaqaaqa dabaylahaas ay wataan wasaaraduna si joogtaa ayay dadka uga war ugu wargelin doontaa hadda xaaladdu sida ay noqonayso ama u socoto haddii alla hadda dekeda boosasoo kale doonyo iyo ama xamuul ka qaadaya miyay jiraan dekeda boosaaso way shaqeynaysaa doonyihii iyo hadday tahay kuwii kalluumaysiga iyo hadday tahay kuwii cargowga intaba maxaa la yidhaha badaacooyin kala duwan ama kenya ama qaadaya intaba way joogaan dabayluhu hadda siday u socdaan meesha ay hadda ku wajahayiin waxa weeye geeska dhanka gardafu gobolka gardafu wayse dhici kartaa markii loo fiiriyo xawligay ku socdaan iyo hadda maxaa la yidhaha mugga ay leeyihiinba inay soo gudbaan marka arrintaas wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda intaba si dhow ayay loo socon doonaan taxadarka iyo diyaar garowgana insha allah waa lagu jiraya laakiin waxaan rabnaa dadka xeebaha kalluumaysatada badda saaran oo laashashkoodii badda saaran yihiin inay muujiyaan fijinaan dheeriya doonyaha safarka ah kasoo baxaya wadamada dariska inala ah ama kuwa ka baxaya dekeda boosaaso qorshaha ma idinku jirtaa inaad hakisaan oo la xiriirtaan qorshaha waa ku jirtaa fariintana waa la isgaarsiiyey insha allah haddii lahaanu si dhow ayaanuna ula soconaynaa dabaylaha iyo dhaqaaqooda iyo xawliga ay kusoo socdaan iyo waktiga ay soo deegan yihiin intaba hadda siday muujinaysa waxa weeye in afar iyo labaatanka saac ay soo wajahaan dabaylahaasi ay ay soo gaarayaan xeebaha puntland inta badan saadaasha hawadu waxa ay sheegaan in dadka waxay uga digaan in dabaylo iyo roobab iswataa ay kusoo wajahan yihiin xeebaha puntland hadda ka hor digninaha noocaasa intaa bixiseen oo ay waxyeelo u geysteen kalluumaysatada iyo dadka reer miyiga ah ee dhulka banaan ku sugan arrimahaas ma jiraan way dhacday waxaa dhacday mararka qaarkood in iyadoo digniintii la diray oo dowladda puntland dhammaan maaragtay qaybaha hanaanada kala duwan ay leedahay mariso xogaha hadda saaka idaacadaho dhan baanu ka hadalnay maxaa la yidhaahdaa waxaanu ku gaarsiinay hanaanka s m s ka taas waxay u sahlaysaa dadku inay xogta helaan laakiin mararka qaarkood waxaa dhacda in dad kalluumaysataa oo badda saaran aysan helin xogtaas oo dhamaystiran ayna ku kediso sababta doonyaha dadka kalluumaysanaya qaar baa dhaxa mararka qaarkood inay dabaylihii ay ay maaragtay ku kediyaan sidaasna mararka qaarkood ay khasaaro uga dhacdo laakiin ilaahay mahadiis khasaare buuran oo horey uga dhaca ma jiro markii laga soo tago dhacdadiis maxaa la yidhahdaa dabaylihii tsunaamida ama ama dhacdadii tsunaamiga ee dhacday labadii kun iyo afartii intii ka dambaysa way jireen dhacdooyin dhacay dowladda ka digaysay laakiin khasaarana ka dhalanayay hase yeeshaa aysan lahayn maxaa la yidhaha cabir u dhigma ama khasaaro u dhigma kuwii tsunaamida marka haatan waxaan uga sii digaynaa dadka in arrimahaas aada looga feejignaado oo dadku ay ku talagalaan hadday tahay kalluumaysatada iyo hadday tahay dadka degan magaalooyinka xeebaha yaalla iyo hadday tahay kuwa degan maxaa la yidhahda reer guuraaga ee meelaha dooxooyinka degan ee daadadka iyo biyo kusoo rogmi karaan hadalkaasina waxaa u dambeeyey wasiirka arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad waxaanu warramay wariyaha v o eda puntland faadumo yaasiin jaamac magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraanna waxaa la sheegay in lasoo helay meydadka shan ka mida dadkii ku dhintay doonidii shalayta ku qaraqantay kumanaan qof ayaa la sheegay in ay iyaguna weli ku xaniban yihiin guryaha dushooda iyadoo kumanaan gurina ay biyaha quuseen kadib markii daadadka webiga shabeelle ay ku fataheen magaalada beledweyne ilaa iyo lixdan kun oo qoys ayaa la sheegay in ay guryahoodii dibadda ka joogaan qaarna waxa ay ku go'doonsan yihiin xaafadahooda warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
xulifada maraykanka ee dunida gaar ahaana wadamada carbeed ee bariga dhexe ayaa ugu yeedhay dalkii maalintii axaddii ee hogaamiyihii ururka daacish abubakar albaqadaadi dhirbaaxo weyn oo ku dhacday argagixisada laakiin ay isis weli tahay halis argagixiso oo taagan haddaba sida ay carabta iyo dalalka bariga dhexe ay uga jawaabeen waxaa warbixintan qaahiro ka soo diray wariyaha v o eda xuseen saaxanuuni xuseen cusmaan
dilka hogaamiyaha ururka isis ama daacisha abubakar albakhdadi ayaa noqday war si weyn ay u hadal hayaan warbaahinta carabta iyo caalamka iyo weliba xeeldheerayaasha bariga dhexe ayagoo isweydiinaya meesha uu ku dambaynayo ururka isis ama daacisha warbaahinta carabta oo siyaabo kala duwan uga hadlay dilka albakhdadi ayaa qaarkood hoosta ka xariiqay geerida abubakar albakhdadi macnaheedu in uusan ahayn in argagixisada iyo xagjirnimada ay ka dhammaatay dalalka carabta iyo bariga dhexe hogaamiyaha ururka dowla islaamiya ama daacisha ayaa dhowaan lagu dilay waqooyi galbeed ee dalka suuriya oo ah meel aad ugu dhow xuduudda dalka turkiga oo lagu magacaabo barishiya oo ah tuulo ka tirsan gobolka idliba ee dalka suuriya dowladda boqortooyada sacuudi arabiya oo ka hadashay dilka hogaamiyaha daacisha albakhdadi ayaa ammaantay howlgalka dowladda maraykanka ay ku dishay abubakar albakhdadi wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya ayaa dilka albakhdadi ku sifaysay guul u soo hoyatay muslimiinta sababtoo ah daacisha waxa ay suura xumaysay islaamka iyo muslimiinta ayaa lagu yidhi war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya dowladda masar ayaa si weyn u soo dhoweysay dilka abubakar albakhdadi hogaamiyaha ururka isis ama daacisha waxayna ku sifaysay guul u soo hoyatay dowladaha la dagaalamaya argagixisada wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar ayaa hoosta ka xariiqay in tallaabo fiican ay tahay in xididada loo siibo waxa ay ugu yeertay ururada argagixisada sida daacisha alqaacida iyo weliba aqwaan muslimiinka dowlado kale oo dhowr ah oo ku yaala bariga dhexe sida turkiga iyo dowladaha kale ee carabta ayaa siyaabo kala duwan u soo dhoweeyey dilka albakhdadi waxayna u arkaan in ay tahay mid ka mid ah tallaabooyinka lagu ciribtirayo argagixisada amjad daaha madaxa xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka bariga dhexe ee fadhigiisu yahay dalkaasi britain ayaa sheegay dilka albakhdadi in ay fursad weyn siinayso dhabaha loo qaadayo in xididada loo siibo ururka daacisha balse waa in la ciribtiraa buu yidhi manhajka gundhiga u ah argagixisada sidoo kale amjad daaha ayaa rumaysan haddii la doonayo in laga guulaysto argagixisada waa in la joojiyaa buu yidhi faragelinta dowladda iiraan ay ku hayso dalka ciraaqa iyo weliba faragelinta dowladaha qatar iyo turkiga ay ku hayaan dalka suuriya xeeleerayaasha dalalka carabta iyo guud ahaan bariga dhexe qaarkood ayaa weli rumaysan in khatarta daacisha ama isis iyo guud ahaan argagixisada ka jirta bariga dhexe inaysan dhammaan haddaba maxamed bulay maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya maxay uga dhigan tahay gobolka bariga dhexe dilka hogaamiyaha isis ama daacisha sidaynu la soconno waxa waaye dilka abubakar albakhdadi wuxuu yimid kadib markii la waqeeyo awoodda ururka uu hogaamin jiray argixisada ee daacish waxaan ogsoonahay in ururkaas meeluu ka talin jiray dhulka ciraaq iyo qaybo kamida iyo suuriya awoodoodii gebi ahaanba la weeqay markay sidaan oo kale dhacdo oo dadka madaxda u ah ururada argixisada la dilo badanaa wax badan iskama bedesho sababta oo ah aragtidaba waxay ku salaysantahay waa aragti ideolojiyadeed oo aan qof u istaagin waxaynu ogsoonahay markii qaacida usama bin laden laga dilay inaysan qaab dhismeedka hayaakilkeeda waxba iska bedelin sidoo kale daacishna waxa weye weji cusub baa laga yaaba ina lasoo baxdo waxaa la fili karaa maalmaha soo socda inay ku dhawaaqaan qof kale oo isaga bedeli doona inkastaysan hadda waa dhulka aysan awood badan ku lahayn oo awoodooda hore awoodoodii la baabi'iyey dhulkay ka telin jireenna waxa weye laga wada qabsaday inta soo hartan ay yihiin dad meela ku dhuudhuumanaya iyo wax la wada xiray qaybna la laayay marka waxaa muuqata inaysan awood badan laakse meelaha hadda libiya oo kale ay ka mid yihiin waxaa laga yaaba in lagaga dhawaaqo qof ka bedeli kara marka waxa weye siday adeegsadaan ururadan argagixisada ahi hal qof uma joojiyaan waa laga yaabaa in mataqaana maalmaha u horeysa ay kala yaac ku dhaco ama waxa waaye argagax badan uu soo gaaro qaabka u shaqayn jiren hase yeeshee waxa weye ma aha ururadan ururo yani u dhutinaya qof hal qof waxaana daliil u ah sida shabaab oo kale ku dhacday alqaacida ku dhacday ururo badan oo argixisada ku dhacda marka waxa badanaa waxa weye waxay u shaqeeyaan qaab siman ee aan hal qof keliya amarka keliya kasoo degin maalintii axadda ayay ahayd markii dowladda maraykanka ay sheegtay geerida abubakar albakhdadi kadib markii ciidamada maraykanka howlgallo ay ka fuliyeen dalkaasi suuriya albakhdadi waxaa la geeriyooday saddex ka mid ah carruurtiisa kadib markuu isqarxiyey xili uu ka baxsanayey ciidamada maraykanka ee ku daba joogay ururka daacisha waxa aas-aasay shakhsiyaad ka tirsan jamaacada salafiya aljihaadiya waxaana lagu aas-aasay dalkaasi ciraaqa sannadii labada kun iyo afar iyo tobankii waana urur ka dagaalama dalal dhowr ah sida ciraaqa masar suuriya yeman libiya iyo weliba dalka soomaaliya xuseen saxnuuni v o a qahira
halkaasiaad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington idaacaddeenii galabnimo ayaynu bartanka kaga jirnaa haatana ku soo dhowaada heestan waxaa wada qaadaya cabdinuur allaale iyo nimco yaasiin caraale
jacaylama muusi kara oo sidii mayay guddaa wiirood buu kugu dilaa jacaylama muusi kara oo sidii mayay gudaa wiirood buu kugu dilaa midyadaabuu sitaa halgowlaha kaa marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midyadaabuu sitaa halgowlaha kaa marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midhaha geed saree ku yaal mar baad u miliilicdaa dadkana waad uga midee la midhaha geed saree ku yaal mar baad u miliilicdaa dadkana waad uga midee waxaan kuma taliyaa nimaqano meel fog jira hase meherkaga teg yihiin miyaa malab loo tufaa waxaan kuma taliyaa nimaqano meel fog jira hase meherkaga teg yihiin miyaa malab loo tufaa dhimcan loo saydhiya abooy murata lagu xidhaa macan loo saydhiya haamuraka lagu xidhaa
adwadi mabise imayracayo imiray mawjada hosan ku dhacay mabise imayracayo imiray mawjada hosan ku dhacay dhexdooda kuma haya ilaa madaxay qarsoon magaabshi mugii jaacay hiil intaan migsaday ku mumay dhexdooda kuma haya ilaa madaxay qarsoon magaabshi mugii jaacay hiil intaan miligsaday ku mumay dabeed muudsaday margeday maragtiisaygu xidhan kumadheano ismood dabeed muudsaday margeday maragtiisaygu xidhan kumadheano ismood sidayda haddu ku mudug dushaday ka muuqalayd murtida waxaan uga socdaa haa ma moogin midhkan jeclen asidayda hadduu ku mudug dushaday ka muuqalay murtida waxaan uga socdaa wa ima moogin midhkan jecle xaggee banadii ku mari ooy qalbigu hona qube xaggee banadii ku mari ooy qalbigu hona qube marwey waa maati dumarku haddaa ragu maamuleen muradkooga ka luma marwey waa maati dumarku haddaa ragu maamuleen muradkooga ka luma mawilaa lagu hodaa muddadu kaga baaqsataa murtina waxaan uga socdaa haa hadday arrimihii murgi mawilaa lagu hodaa muddadu kaga baaqsataa murtina waxaan uga socdaa haa hadday arrimihii murgi hadse murugaysantay anuu mayalkaan qabtee inaad iga maranta hadse murugaysantay anuu mayalkaan qabtee inaad iga maranta miyay kuu muuqataa in baqa-
ka ah dhegaystayaal weli inad la socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o eda qodobada ay noo soo socdana waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka balse marka hore kusoo dhawaada qodobadii warka ugu doorka roona
ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa ugu baaqay dadweynaha reer etoobiya inay midoobaan ilaa kadib markii ay banaanbaxyo xidhiidh ahay dalkaasi ka socdeen toddobaadkii lasoo dhaafay inta la xaqiijiyey toddobiiyo lixdan qof ayaa ku dhintay rabshadaha ka dhashay banaanbaxyadaasi waxaana la gubay goobo dhowra oo meelaha lagu cibaadaysta ka mid a xaaladda ayaa haatan degan meelihii ay rabshaduhu ka dhaceen ee dalka etoobiya dibadbixida rabshadaha wata ayaa bilaabmeer bacadi kadib markii jawaar maxamed oo hormood u ahaa dhaqdhaqaaqyada oromada uu sheegay in dowladdu ay weerar ku qaadayso islamarkaana loo diiday ilaaladiisii ciidamada bahwadaagta la ah maraykanka ee syrian democratic forces s d f ayaa sheegay inay ka caawiyeen maraykanka inay khaarijiyaan hogaamiyihii kooxda isis abubakar al baghdadi iyo afhayeenkii kooxdaasi abu xasan al mujaahir ciidamada s d f ayaa sheegtay inay sidoo kale ay shalay qaadeen dhowr weerar oo lagu bartilmaansanayay nolol ama geeri hogaamiyaal dhowr ah oo isis ka tirsan afhayeenka ciidamadaasi ee mustafa bali ayaa boggiisa twitterka ku qoray inay qaadeen howlgal kale oo ay ku guulaysteen oo lagu beegsanayay saraakiisha sare ee isis ka tirsan waxa aanu sheegay in ay ciqaabi doonaan haddii lasoo qabto waxa ugu yeedhay dembiilayaal daacish ka tirsan
gobolka californiya ee dalkan maraykanka ayaa saacadihii ugu dambeeyey kasoo kabanaya dabkii ka holcayay degmooyin ka mida gobolkaasi qiiqii hadheeyey gobolka intiisa badan iyo degmooyin badan oo korontada iyo gaaska wax lagu karsada ay ka maqnayd ilaa sabtidii lasoo dhaafay hay-adaha qaabilsan saadaalinta iyo qiimeynta masiibooyinka dabka ayaa sheegay in weli la filan karo in dabaylo ay dhalan karaan islamarkaana dab meelo hor leh uu ka holco taasi oo keeni karta in dabkaasi uu baaho oo uu gaadho dhul baaxad leh haddii aan roob ka diin gobolkaasi maantow salaasaha malaayiin dad ayaa guryahoodii ka baxay halka ku dhowaad hal milyan oo qofna ay koronto la-aani ku haysato guryahooda dhexdooda ciidamada ammaanka ee ciraaq ayaa xalay dilay ugu yaraan afar iyo toban qof kadib weerar ay ku qaadeen dibadbaxayaal ku sugnaa magaalada karbala saraakiisha amniga ayaa sheegay in boqolaal kale la dhaawacay iyada oo banaanbaxyada ka dhanka ah dowladdu ay galeen maalintii shanaad dadkan dibadbaxayay ayaa jabiyey bandow cusub kadib markii ay mas-uuliyiinta ciraaq ay shacabka amreen inaysan isugu soo bixin wadooyinka laga bilaabo saqda dhexe ilaa iyo lixda subaxnimo saddex qof oo kale ayaa isniintii lagu dilay iyada oo boqolaal kalena lagu dhaawacay isku dhexdhac ka dhex dhacay booliiska iyo dibadbaxayaasha tallaabo baarlamanka uu qaaday oo lagu ansixiyey sharci joojinaya mudnaanta iyo lacagaha gunnada ah ee la siiyo siyaasiyiinta sare sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaan waxba ka tarin inuu dejiyo mudaharaadyadaasi
hagaag dhegaystayaal halkaas wararkaasi iyo warbixinahaasi idinka imanayaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaa inoo soo socda warbixino ka hadlaya amaba ku saabsan daadadka ku fatahay magaalada beledweyne haatan see doodii gaabnayd waxaa noo soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegano doorashooyinka soo dargalay ee soo dhowaaday ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug oo qoraallo iska soo horjeeda maalmihii ugu dambaysay ku saabsan qaabka gudiyada iyo doorashooyinka loo samayn ay soo baxayso inkastoo dowladda federaalka ahi ay soo gebagabaysay xubnihii iyo ka qaybgelayay wadahadaladii dib u heshiisiinta galmudug iyo heshiisyo kala duwan oo ay la gashay sunna waljamaaca iyo maamulkii axmed ducaale xaaf iyadoo weli ay jiraan iska soo horjeed ama kala aragti duwanaansho arrintaasi ku saabsan baynu ku eegaynaa dooda gaaban bal halka ay galmudug u socoto iyo galmudugta cusub ee dadka soomaaliyeed halkaasi ku dhaqan nabadda iyo xasiloonida usoo jiidi karta in ka badan soddonkii sane ugu dambeeyey oo ay jireen colaado iyo ammaan darro deegaanadaasi ka dhisaalan iyadoo horeyna ay u jireen khilaafyo u dhexeeyay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada soomaalida ee jubbaland iyo puntland waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa kala qaybgelaya maxamed maxamuud calasow iyo cabdifitaax ibraahim faarax oo labaduba jooga magaalada nairobi waxaa ku bilaabayaa cabdifitaax ibraahim faarax bismillahi raxmaan raxiim yaasiinow dooda jirtaa waxay tahay oo xaqiiqda dhabta waxay tahay dowladdu in badan wakhti dheer bay wakhti gelisay uguna tala gashay inay dadka halkaa deegaanka degan ay nabad macnaha waarta ay halkaas ka yeegleesho oy ka samayso laakiin waxaad moodaa nasiib darro inay jiraan caqabado yaryar oo hadda soo baxaya inkastoo aanan filaynin caqabadahaas inay noqon doonaan broseska ama dowladnimada nidaamka ay hadda dowladda soomaaliya ay wado wax hor istaagi doono waxyaabahan hadda soo baxbaxaya waxaad moodaa waxyaabo dad gooni ah oo interes gooniya leh gadaalka riixayaan oon ahayn wax xilligan loo baahan yahay waa tahay maxamed maxamuud cali ustaad yaasiinow waa mahadsan tahay walaalkay wuxuu sheegay inay maaragta wax iska yar yihiin sawaadul acdamka dadka galmudug dega ee ka kooban kow iyo toban beelood waxa socda waa ka maqan yihiin marka laga reebo dad yar oo shaqaale ah oo dowladdu xafiisyadeeda xafiiska madaxweynaha ra'iisul wasaaraha laga soo abaabulay dib u heshiisiintii dhacday mid loo dhan yaha ma ahayn dadkaas ayaa waday doorashooyinka hadda ay ku magacaabeenna hayadee nimankaan markaan fiirina dastuurka oo kumeelgaarkaa ma qoraayo dowladda inay guddi u magacowdo puntland ay ka soo dhacday waxay ka soo dhacday jubbaland meelihii doorashooyinka ay ka dhaceen xalaashahay oon ognahay dowladdan wax uma maamulin mana ku qorra dastuurkeeda marka meesha waxaa yaalla masiirka galmudug meesha oo ayaa meesha yaalla saan ka yeelnaa ma galmudugaa la baabi'iyaa waxaa loo magacaabaa sida la rabo weeye maaragtay qurac gareen nin la yidhaaho mase galmudug ma siday ahaan jirto mase ay arrinteeda ay ku socotay ayaa maaragta doorasho lagu qabtaa ayaa maanta socota cid taageersanna ma jirto marka laga reeba rag yar waxaa xamarka ee laga abaabulayo anigu horta taas walaalkay lama qabo oo xoogaa waan kaga gedisanahay meeshaas in horta la dhiso nidaam iyo dawli meeshaas ka unkama oo macnaha dadka caradaas degan ama deegaankaas ku wada noole walaalaha ee soomaalida ay halkaa wada degan yihiin wax ayaga ay wada leeyihiin oo macnaha waxa weeye magaranaysa ayaga dhan wada raaligeliya in loo sameeyo waa wax mar kasta ay tahay ujeedku hase ahaatee dowladda soomaaliya waxaad moodaa dhaqaalo iyo awood iyo magaranaysaa inay ku bixisay iyo magaranaysaa wakhti badan ay ku bixisay mana qabo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee dowladda soomaaliya mudane cali khayre wakhtigii aada ogeyd oo ku bixishay in laga dhigo macnaha waxaan waxba ahayn in macnaha la yidhaahdo dhibaatadu hayska sii socoto problemka iyo magaranaysaa dhibaatadu hayska sii jirto waxaynu ognahay dadka meesha degan ee deegaanka ku nool in badan oo fog oo fog oo fog oo fog oon aniga hadda garanayo oon cimrigeeda usoo joogay bay dhibaata ka dhex taagnayd
harkuu ma jiidaa layidhi ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha aad sheegaysa ayagaa maamulki jiray weerar ku soo qaada qaab qaraxyo camal ah ninbay soo direen markay soo direenna maamulkii meesha ka jira ayuu kala tuuray maxaa la leeyahay maxuu geliya ma ninku waxaa leeyahy nin shishiribaa wuxuu ahaa ninkii barbaarsha baahal nool ka baxsay amba boqnaguy nimankaa ninkii soo dhaweysta sidaan ayaa ku dhacaysa ummadda laakiin calasow maxay doonayaan dadkan dowladda ka soo horjeeda ee nidaamka hadda uu ka hadlayo cabdifitaax oo ah wax loo dhan yahay in la sameeyo gaar ahaan sunna wal jamaaca oo kale inay guddi kale iyaguna dhisayaan waxay ka soo horjeedaan yaasiin waxaa la yidhi run rumaan la sheegin maahine ratida meerka raad quroon waxay ka soo horjeedaan dadka deegaanka mucdamkooda haddaysan boqolkiiba sagaashan ahayn galmudugna ma ahan south west waa inay farmaajo iyo khayre ogaadaan saas cabdifitaax maxaad ka leedataa dadkaas macnaha masiirkooda iyo aayahooda ayagaa horta la doonayaa midda koowaad inay ka tashadaan lana hoostagaan dowladooda iyo nidaamkooda waxaa jirta dalka waxaa ka jirta dowlad dowlad la aqoonsanyo adduunyadao dhan wada aqoonsan tahay dowlad maanta waxaa weeye ifafaalaheeda iyo awoodeeda iyo kartideedu ay aad noogu muuqato miisaaniyadda dhaqaalaha dalka ay wakhtigaad aragtay ay gelisay meeshaad aragtay ay marinayso caradii macnaha waxaa weeye waxaad moodaa dadkii adduunyada joogayna ay qireen oo si cad ay u qireen oy dhaheen waxaa ka jirta soomaaliya ka hana qaaday dowlad maxaan ku rahday tii sheegeen awoodeeda iyo kartideeda iyo caqligeeda iyo fikirkeedaba leh marka anigu waxaan aaminsanahay cabdifitaaxaan waxaan anigu aaminsanahay aadna aan u jeclaan lahaa in layla fahmo midda ah inay jirto nadaamka uu cali khayre meesha ka soo sameeyey inuusan ahayn wax dhayaldhayal iyo macnaha wakti yar macnaha la geliya uusan ahayn ee wakti tiro badan la geliyey lana doonayo in laga miro dhaliyo dowladda soomaaliya iyo sunna wal jamaaca anigu dhihi mayo sunna wal jamaaca boqolkiiba boqol bay khaldan yihiin dowladdana dhihi mayo boqolkiiba boqol bay saxan yihiin laakiin haddana waxaad moodaa wax la isla wato oo la wada leeyahay in meesha laga sameeyey markii horeeto marka dambana ay khilaafaad iyo waxyaabo yaryaroo hoose ay meesha ka soo baxeen annagoo wada og in ay dadka halkaa wada degan ee soomaaliyeed ee walaalaha ah ee waxaa weeye ma garanaysaa dhiigga iyo dhaqanka iyo wax kasta wada wadaaga ee halkaa jooga aysan jirinin wax dhab ah oo la taaban karo oo xaqiiq ah adduunyaduna qirayso dadka kalena ay sheegi karaan oo la taaban karo inaysan isku haysan oysan ka dhaxaynin dadka intooda badan macnaha biyaha iyo daaqa iyo meelahaas fogfog xoogaha laysku maaragtay laysku marmarooqsado inta kaletana ay magaalada joogaan marka anigu waxaan qabaa marka ifafaalahaas meesha ka maaratay curdanka ay halkaa ka soo baxay dowladduna way ku dadaalaysaa wayna wada maxaan ku rahday tishak dadaalkaas waynu wada ognahay waana wax la taaban karo marka waxaad moodaa heshiis kaasu inay macnaha ay manaa adduunyaduna heshiis waa wada gashaa dadkuna heshiis waa wada galaan marka dowladda iyo nidaamka meesha ka wada jirana waynu wada leenahay marka waa tahay ugu dambayntii maxamed maxamed calasow muxuu yahay xalku haddii aad diidan tahay nidaamka hadda ka socda ee galmudug xalka wuxuu yahay galmudug waxay leedahay maamul ila al'aan baarlamaanka galmudug waa joogaa madaxweynihii waa joogaa weli madaxii xukuumadaa jira barwaaqayna gaari doontaa galmudug gobollada la diriskaa biidniillaahi alkariim oo kale ay noqon doontaa sida puntland iyo jubbaland aad ayaad umahadsantihi kuwaasi waxay ahaayeen cabdifitaax ibraahim faarax iyo maxamed maxamuud cali sow doodigaaba intaa inoo joogto intayna mar kale hawada ku kulmi doonna haddii ilahay raalli ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayo xubintii doonta gaaban bal iminkana waa barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi xasan sandheere
kulainti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dowladda maraykanka ayaa sabtidii toddobaadkan shaaca ka qaaday in la dilay hogaamiyihii ururka isis abubakar albakhdadi hogaamiyaha ayaa muddo bartilmaameed u ahaa qaar ka mida dowladaha gobolka bariga dhexe iyo kuwa ay xulafada yihiin reer galbeedka oo uu maraykanku ugu horreeyo haddaba maxaa maraykanka iyo xulafadiisa u suuro geliyey in xilli kooban ay dhaawacyo dardaran oo u dhow inuu baaba'o u geystaan ururka isis waa marka loo barbardhigo ururka alqaacida oo isagu u muuqdaa in sida isis aanu dhaawac darani u gaadhin intaynaan su-aashaas jawaabteeda u gelin bal aynu hor taagno taariikhda ururka isis waa kan cabdicasiis calas cartan oo bartay ilbaxnimada iyo taariikhda kuna sugan dalka masar
daacish waxaa la odhan karaa waxay dhaxashay urur iyada ka horreeyey oo ciraaq ka jiray oo la odhan jiray jamaacatu tawxiid waljihaad kana mid ahaa ama farac ama branch ama qeyb u ahaa ururka alqaacida la yidhaaho markii aasaasmayna markii maraykanku uu ciraaq qabsaday dadkii reer ciraaq gaar ahaan dadka sunnada ah siyaabo fara badan bay ula dagaalameen marka dadkii la dagaalamay qofba wuxuu isku duwan karuu isku duuday laba kun iyo saddexdii dadkii la dagaalamay waxaa ka mid ahaa ninka shalay ama daraa la dilay abubakar ibakdaad la yidhaahdo kastoo magaciisa saxdaa ibraahim cawaad ibraahim la yidhaaho laba kun iyo afartii baa la xiray ninka markuu xabsiga kasoo baxayna kooxdiisii oo dhan oo ku biirtay kooxdaas jamaacatu tawxiid waljihaad la yidhaahdo ninkii abu muscab izarqaawi la ohan jiray uu hogaaminayo soo baxay sidiibuu ugu biiray markii laba kun iyo lixdii la dilay zarqaawi kabacdina la dilay laba kun iyo tobankii ninkii ka dambeeyay abu ayuub almasri ayuu abubakar albakdaadi laba kun iyo tobankii taladii ururkaas qabsaday laakiin wakti waxay ahayd ururkaasu shiiqay oo tabar dareeyey oo rag badanina ka dhinteen dhul badanna uu waayey dad badan oo sunnadii kaalmeyn jirtana ay isku dhaceen marka wuu iska sheeqay wuu iska joogay magacun buu ka jiray markii laba kun iyo dhowr iyo tobankii wixii rabiic alcarabi la ohan jiray ciraaqiyiin badan oo sunno u badan ay mudaaharaadeen oo ra-iisul wasaarihii waktigaas ciraaq haystay nuuri ilmaliki uu dabka nimankii saaray ayuu haddana ururkii dib usoo noolaaday isagoo dadkii oo dulman ka faa'iidaystoy waa meesha ka kaco hubka qaata waxba laydinma ogole sidaas ayuu haddana wuxuu ku helay dad badan iyo dhalinyaro badan iyo dad badan oo hubka qaata oo nuuri daga qaabiya muddo gaaban gudaheed abubakar albakdaadi waxa uu ku helay dad badan oo ajaanibi ay ku jirto oo ka barbar dagaalama dagaallo adag oo ururka lala galay iyo dhul ballaadhan oo laga saaray kadib sabtidii toddobaadkan ayaa dowladda maraykanku sheegtay in isagiina la dilay sidee ayaa haddaba raadkiisa lagu helay
waxaa la sheegaa kulaylihiina dhaafay in haween uu qabay ay gacanta sirdoonka ciraaq ku dhacday oo markii waraysi dheer iyo baarid lagu sameeyeyna macluumaad ama information laga helay kadib waxaa la sheegaa nin kamid ahaa gacanyarayaashiisa in isna la qabtay ninkaasna macluumaad laga helay macluumaadkaas marka waxaad moodaa in ay tilmaamayso inuu ninkii xagga waqooyiga suuriya uu aaday dabagalkii marka waa soo dhawaanayay markasta meesha lagu sheego usoo dhawaanayay laba usbuuc ka hor ayaa marka ay leedahay warbixinta in ninkii uu gaaray magaaladan idlib ee mucaaradadu ay haysato laba usbuuc ka bacdi ayaa marka ay soo dhawaatay aad in marka sirta ama warka loo helo waxaa marka yaab leh oo aad la yaab u leh haddii laba usbuuc ka hor idlib uu tegey ninkaasi saddex dhul buu kasoo gudbay sida uu dhulalka uga soo gudbay dhul maraykanka iyo kurdidu haystaan buu kasoo gudbay dhul suuriyaanka iyo ruushku haystuu kasoo gudbay dhul turkiga iyo mucaaradka suuriya haystuu kasoo gudbay ilaa uu idlib tegey ilaa uu xuduudda turkiga tegay tuulada lagu digay ee bariisha la yidhaahdo xuduudda turkiga dhowr iyo toban kilomitr keliyahay u jirtaa xataa magaalada weyn ee idlib ma joogine waqooyigeeda labaatan iyo shan kilomitr ilaa soddon kilomitr oo waqooyiga magaaladaas tuulo ku taala ayuu joogay intaas oo marka check point iyo dagaal iyo sirdoon iyo igaalo iyo siduu uga soo gudbay waa arrinaan hadda ilaa hadda la cadaynin dowladda maraykanku miisaaniyad aad u badan ayay ku bixisaa dagaalada ay kula jirto ururkan sida uu sharxayo jibriilow maxamed oo baraka jaamacadda ohio state ee dalka maraykanka walaal waad mahadsan tahay dowladda maraykanka miisaaniyadda marka laga bilaabo horta dhibaato badan oo dhaqaale ayay ugeysa ayay u geystay dagaalkan lagula jiro xagjirnimada ama waxa loo yaqaana argagixisada tusaale ahaan september koob iyo tobankeedii laba kun iyo kowdii dibti ka dhacday new york iyo weerarka ka dhacay khasaaraha uu geystay keliya ayaa wuxuu ahaa wax maskaxdaadu aanay soo qaban karin wixii intaa ka dambeeyey dagaalo lagu galay lagu qaaday dalalka ciraaq iyo afghanistan si loola dagaalo kooxahaas iyo dowlado lagu eedeeyay inay taageerayeen waxaa sanadkii ku baxayay midkiiba macnaha afghanistan oo kale sagaal iyo labaatan bilyan ayaa sanadkii lagu bixinayay ciraaq oo kale toddobiyo soddon bilyan ayaa sanadkii ku bixi jirtay haatan oo aan joogno sanadkii madaxweyne trump boqol konton iyo lix bilyan oo dollar ayuu ugu talagalaa in dagaaladaas iyo culeysyadaas caalamiga ah oo ururadan ay ay ku hayaan dalka maraykanka iyo guud ahaan aragtida reer galbeedka iyo nidaamka isu maamulaan iyo nidaamka u nool yihiinba in looga hortago marka lacagtaas faraha badan haddana waxaa la isweydiin karaa dhibkii ay la dagaalamaysay iyo afkaartii lala dagaalamayay wax ma iska bedelayaan oo ma sii baaba-aysaa hataa haddii la dilo dadkii hormuudka ka ahaa howlaha ururka isis sida alqaacida waxa uu laamo ku yeeshay goobo dhowr ah oo dunida ah haddaba maraykanka oo kaashanaya dalalka gobollada ay ururadani ka jiraan ma gaadhsiin karaa dhaawac la mid ah kii la gaadhsiiyey ururweynaha isis waa kan xuseen sheekh cali madaxa macadka daraasaadka amniga hiraal ee magaalada muqdisho dunida hadda waxay ugu xoog badan yihiin ugu tira badan yihiin ka howlgalaan daacish africa galbeedka africa bariga africa ilaa hataa ay gaareen southern africa koonfurta koonfurta africa oo mozambique inay meelo ka howlgalaan central africa congo tanzania meelo badan oo maaragtay aan laga filan jirin inay kooxaha noocaas oo kaleeta ka howlgalaan marka in ay yani ay marba meel kasoo dusaan waxaa fududeynaya dabciga oo dowladaha quwadaha waaweyn oo aanan lahayn joogtayn guluf oo ay markii meelba meel ka saaraan isleeyihiin hawshii waa dhamaatay kadibna ay dib usoo isbooleysiiyaan khaasatan midda soomaaliya cillad oo lo kale ayaa haysata moogiye waxaan isleeyahay waa waxay noqon kartaa meelaha hadda ay kusoo fidi karaan oo ciidankii kasoo jalay dalalkaas oo ay ku jiraan soomaali fara badan oo baasafooro ajnabi ah marka hore meesha ku tegay oo dalalka galbeedka ka tegay ayaa dhici karta inay soomaaliya hadda usoo dhuumaaleysi tagaan oo ay sii xoojiyaan kooxdii halkan joogtay oo shabaab mar walba ka hortaagnaa inay awoodoodu soo baxdo
dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay dowladda maraykanka oo shaacisay inay dishay madaxii ururka isis abubakar albakhdaadi taynu barnaamij kan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsiye maxamed cabdi sandheere halkaad nagala socotaan waa v o e washington haatana wararkii ugu dambeeyey ee fatahaadda webiga shabeelle iyo dadka ku go'doonsan magaalada beledweyne iyo meydad la sheegay inay ka hadhsanaayeen dadkii shalayto doonidu la qallibantay ee halkaasi ku dhintay waxaa warbixinihii ugu dambeeyey noo hayay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane maalintii shalay dooni ay saarnaayeen in ku dhow ilaa toddobayo labaatan qof ayaa waxay ku rogmatay xaafadaha ay biyuhu halakeeyeen gaar ahaan xaawataako waxaa lasoo badbaadiyey dad ay ka mid yihiin duqa magaalada beledweyne iyo guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan dadka aan weli nolol iyo geeri midna lagu hayn waxaa ka mid ah la taliyihii dhanka arrimaha haweenka ee madaxtooyada hirshabeelle xuseen cabdi jimcaale diini waxa uu ka mid yahay dhallinyarada dadka dhibaataysan gurmadka u sameynaya waxa uu sheegay in ay soo arkeen qoysas guryahooda dushooda go-doon ku ah oo xaaladdu ay ku adag tahay waxyaabihii aadka naxtinta noogu lahayd waxay ahayday inaan aragna qoys u badnaa caruur u badnaa inay biyaha ku go'toonsanaayeen markii aan isku dayno inaan samata bixino caruurtaas oo aan isku dayno inaan goobtii ka soo saarno in qaarkood caruurtaasi ay la hadleen aabbahood oo markaasi diiday in biyaha laga saaro runtii waa nagu adkaatay in aabbihii oo dhahayo caruurta halkeyga ah laygu dhaafo inaan biyihii aan kasoo saarna waa nagu adkaatay waxay noqotay in wakti fara badan iyo walaac fara badan halkaasi lagu muujiyo sidii caruurta lagu samata bixi lahaa doonta lagu saari lahaa magaalada waxaa ku haray dad fara kutiris ah qaarkood waxay dhayalsanayeen in dhibaato intan la eg ay ka dhalan karto fatahaadda webiga shabeelle magacaygu waa cabdulaahi aadan maxmuud waxaan joogaa goobtay ganacsi sababta un joogana waa fatahaad badan oo uu sameeyey webiga shabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne uu ku sameeyey taas oo u darneed xalay ilaa maanta taas oo guud ahaan ganacsigii magaalada iyo isku socodkiiba saameeyey waxaan gadaanay dhar iyo kabo oo qaab jumlo ah saad u jeedaba marka culeyskan wartagna oo iska dareeme gudihii dukaanka iyo bannaankii ayaa guud ahaan waxay noqdeen biyo marka taas waa asbaabta ugu weyn oo hadda aan u joogo inta habeenkii waa seexdaa xaqiiqdii si aan u ilaaliyo micnaha waa alaabtii in la kontrol u baahan tahay qaara iska soo dhaca marka in alaabta la badbaadsado aan u sexda habeenkii boqolkiiba sagaashan dadka ku nool magaalada waxay u baarkaceen deegaanka ceeljaale iyo duleedka tuulooyinka magaalada ee u dhow dhow marka ehelkay waxay aadeen tuulooyinka magaalada marka aniinta hadda xaaskay waa maqan tahay dadka barakacay ay ka mid tahay ani keligayaana jooga hadda baqaaradii raashinka daadka ayaa galay waxaana laga cabsi qabaa in cunto yari ay ka dhacdo magaalada sida uu sheegayo kaleyf shuriye xasan meeshu waa yoobsan suuqii yoobsan waxaan joogno haddii ay noqon lahayd segadii geleydii digirtii sisintii waxyaabihii suuqa yoobsan lagu yaqiino oo caanka ku ahaa oo yaallay oo dhan way qoyeen waadna ujeedaa hadda ayagoo qoyan ayaa gaari dameer la saariha waxaana la geeyahaa meel adiga hadda meel kale oo dheer oo loo bixin kara ma jirto laakiin meelaha la saarihaa hadda waxay tahay meelihii taagga ahaa dad badan oo hal iyo laba aan ahayn oo ganacsata ayay wax badan ka qoyeen xilligan dalagii oo dhan wuu go-ay waa dareemi kartaa oo beerihii wixii ku yaalla o dhan way go-een mar haddii marka dalagna una jirin wixii suuqa yeelayna ay go-een waxna bannaan ayna ka imaan karin oo magaalada wax soo gala ayna jirin waad dareemi kartaa sixirbar iyo wax weyn inay imaan karaan waxaa laga yaabaa sixirbar waxaa la yidhahdaa wixii oo la helaayo oo qaaliyoobo laakiin waxaaba dhici kartaba in shaygiiba la waayo maadaama shaygii uu qoyey wax hadda la cunaba in la waayo ayaaba dhici kartaba waxaa jira dad aan dabaal aqoon oo ku go'doonsan xaafadaha magaalada iyo kuwa aan filayn in biyo intan la eg ay iman karaan magacaygu waa samatir cali cabdi waxaan deganahay xaafadda xaawataako khaasatan xaafadda laabka runtii biyahan waxaan u haysanay annaga markii hore in biyobaxadii hore oo kale ay yihiin ama ay ka hooseeyaan balse laakiin saameyn aad u weyn ayay nugu yeesheen marka mana naqaana meelan hadda aan aan ooga baxno dar ilaahay baa ku dhacday arrintan waa ku wada jirnaa hadda ilmihii ayaan waxaa noo jooga meel qalalsan aniga qoyskayga guri oo dariskayga ah ayuu saaran yahay anigana biyihii aan waxaan ku ilaashanayaa alaabteedii agabkii ayaga jiro meel kore oon sariiro iyo waxaan dul saarnay aan dul saarnay marka wixii ilaahay keena waa alxamdulilah kulley waxaan filaynaa in macnaha dadka ku nool magaalada ee saamaysay biyaha in wax loo qabto qoyskayga aniga qoyskayga waa toddoba qofood waaye oo hooyo iyo aabba aniga ah iyo carruurteydii marka intaba waxay rabaan dadkan in laga soo gaaro kulley ilaah baa dadaalka iska leh ilaah baa wax ka gaari kara laakiin waxay u baahan yihin dadkan waxay cunaan daway u baahan yihiin xagga caafimaadka waxay u baahan yihiin markanaaco lagala soo gaaro xilliyaday kanaacada dhalatay wax badanay rabaan marka hore doomanka rajaan sanadkan nooga jiray balse laakiin markii la yidhi dad baa ku laaday aad baan ooga cabsoonnay waxayba nala noqotayba in aan iska jeclaysanno aan joogno biyaheennii oo aan sidii ugu jirno waayo meel aan u baxno ma leh doontii aan lagu bixi lahaane dad baa ku la'day dad baa ilaa hadda lagu laayahay sidaa adligeed marka annaga waxaan ku koobannahay xaafadeen inaan isaga joogno ilaah aan ku sugno iyadoo khatar intaa la eg ay ka jirto marinka isku xira bartamaha magaalada iyo xaafadda ceel jaalle weli waxaa jira dad ku dhiiranaya in naftooda ay ku biimeeyaan waddada aadka u khatarta badan magacayga waxaa lahaa axmed faarac cumar ku magaca dheer astuur waxaan soo maray toobuundada oo keligee dhehjbis waxaan u socodayey xaafadda oo biyo ay ku hareereysan yihiin si xaaladda iyo dadka ku jiro aan uga warqabo saas darteed aa buundadaas usoo maray oo xaaladeeda oo khatar ay tahay dad badan meesha way taagan yihiin dadkii waxaa istaagay baabuurtii cagaftii waxaa istaagtay damaaradii maraayay baabuurtii raraay iyo doominka webiga waxaan usoo maray keliya xaafadii oo daday degan yihiin webigii waa caawa laga baqaa tarki culeyskaas aawod inaan ka warqabar meeshaas sidaas darteed aan isku soo biimeeyey dadka meesha joogo boqolkiiba toban iyo shan laba soddon qof oo shan iyo toban shan iyo toban hareeraha la taagan yahay afar qofood marka isbiimeyso saddex iyo tobanka kaleo meesha istaagto xaalad naftooda heli ee awgeed inay khatar gashay darteed ee u laabanayaan biyaha xoogooda ka waran wallaahi biyaha xoogooda saakin waa soo maray haddana waa maray aaday halis u yihiin wax oo naf lagu biimeyn kara ma ahan haddii la fiiriyo qiyaas ahaan biyo oo baabuur yaroo langrusara ama sarfs u ku dhiiri karaan xitaa cagafay ku dhiiri karaan maaha oo xaaladooda khatara geli karta markaad qiyaasid cagafta iyo qof bini aadane waad dareemi kartaa farqiga u dhexeeya xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
waa hagaag dhegeystayaal bal iminkana gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay dhinacii fanka haddii aan jaleeco waa farxiya fiska iyo heestii jamaal quruxow heestaasi farxiye ayaynu kusoo gabagabaynayna idaacaddeeni galabnimo sahraa ila nuuri anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idila socodsiinaya tan iyo inta aynu dub isu maqlayno haddii ilaaha idmo sidaas iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm